sakariye axmed maxamed oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka saxaafiyiinta somalilan ee sooljo ayaa v o a u sheegay in aanay ogeyn meesha lagu xidhay cidda xidhay sababta loo xidhay wuxuuna sheegay in ay ku daba jiraan sidii ay u ogaan lahaayeen goobta lagu xidhay iyo xaaladooda caafimaad
aada iyo aad bad xamsa u mahadsan tahay waa run xalay xilli dambe waxaan aanu ka aragnay baraha bulshada in la xidhay guddoomiyihii m m t v maxamed cabdi sheekh elig iyo laba howlwadeen oo kale oo telefishinka ka howlgala oo la kala idhahdo elyaas cabdinaasir iyo maxamed cabdi cabdilaahi andar oo lanoo sheegay markaa markii u horeyse waxaan maqlunin in maxamed guddoomiyaha la xidhay laakiin markii dambe aan ogaaday in howlwadanadaasina ay la xidhan yihiin ilaa iminka xamsow maanaan helin hay-adda xidhay iyo halka ay ku xidhan yihiinba saaka dhowr stationada waan weydiiyey qaar waan soo maray waan iyagu dhinaca boolisku waxaan qaarkood i sheegeen inaanay iyaga ahayn haddana labadii saddexdaa howlwadeen ee guddoomiyuhu ku jiraay way xidhan yihiin ilaa iminkana meesha ay ku xidhan yihiin anagu ka urur ahaan weli maanaan arag laakiin waxaan kuu sheegi karaa inu xadhigaasi jiro aanan ilaa iminka ku daba jirno meeshay ku xidhan yihiin iyo dee inaanu soo ogaano xaaladooda guud iyo caafimaadkooda iyo cabdishakuur dib maxamed oo ah agaasimaha tv-ga m m t v ayaa v o a u sheegay xalay tolaha baarsagaalkii iyo barhkii ayaa waxa aanu bilownay oo aanu baahinteeda bilownay dood ku saabsan arrimaha is-afgaradka somalilan iyo etoobiya ay gaadheen kowdii january dooddaasoo aanu ku casuunnay laba mas-uul oo rugcadaaya oo saxaafadan wax badan ku soo jiray xogagaala arrintanna aanu u arkaynay inay ka doodi karaan labadaa mas-uul oo labaduba ka kala tirsan dowladaha somalilan iyo soomaaliya doodaasi oo si macno leh ay runtii uga doodeen dad badanina su-aalaha ay ka weydiiyeen arrimaha jira iyadoo meel fiican ay wax waliba marayaan ayaa waxaa dhacday in ciidamada ammaanka ee somalilan askar ka tirsan ay si xooga ku soo galaan xarunta m m t v ee magaalada hargeysa isla markaasina ay geystaan fadqalalo iyo dhibaato markaas aan loo baahnayn oo runtii sidaas si ka wanaagsan loo maarayn karayey haddii ay tahay sharciga fulintiisa
dhinaca kale waxaanu la xidhiidhnay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta balse noomay suuragelin aanu helo xamse ali jesto v o a hargeysa